بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله باب لا يفترش ذراعيه في السجود wuxuu baabu yahay laa yaftarishu ma goglanaayo diraacayhi labadiisa dhudhun ma goglanayo fi sujuudi sujuuda dhexdeeda wa qaala abuu xumaydin abuu xumayd wuxuu yidhi sajada الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waa sujuuday wa wadaca yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhigay dhulka hayra muftarishin xaaluusan ahayn mid goglanaaya walaa qaabidihimaa iyo xaalousan ahayn mid isku dumaaya oo gacmihii isku dhinacyadiisa ku dhajinaya qaala xaddaanaa moxamed bn bashaar almulaqab bibundaar bundaar waa waasicu اlcilm qaala xaddaanaa moxamed bnu jacfar almulaqab bigundar qaala xaddaanaa shucba qaala samictu qataadata can anas bni maalikin radia allahu canh can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal اctadiluu fi الsujuudi walaa yabsut axadukum diraacayhi inbisaaطa اlkalb اctadiluu fi الsujuud qaala alxaafid raximah اllah ay kunuu mutawasiطiina bayna اliftiraashi wاlqabd اctadiluu fi الsujuud macnaheeda waxaa waaye buu yidhi kunuu ahaada oo waxaad noqotaan mutawasiطiina kuwa dhexdhexaysta bayna aliftiraashi goglasho iyo walqabdi isku dhejin labada inta u dhexaysa yacnii waxaad noqotaan kuwa dhexdhexaada oo u dhexeeya inay gogladaan gacmihii iyo inay dhinacyadooda ku dhejiyaan oo isku soo dumaan inta u dhexaysa kuwa aan noqdo yacnii sujuudiina dhexdhexaad ha noqoto wa walaa yabsut axadukum axadkiin yousan fidinin diraacayhi dhudhunnadiisa yousan fidin inbisaata alkalbi sida eyga u fidiyoo kale hay-adaas waa hay-at اlkalb wاnnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama qaal laysa lana mathalu saw ma lihin buu yidhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam tusaale xun marka eyga iyo hay-adiisa iyo qaababkiisa maahan in loo sujuudo bal waa in la khilaafo wey baabu man istawىa qaacidan fii witrin min salaatihi ثuma nahada wuxuu baabu yahay man istawaa qofkii sinma qaacidan xaaluu yahay mid fadhiya fii witrin tiro isdhaafa dhexdeed oo min salaatihi salaadiisa ka mida ثuma markaa kadibna nahada istaaga oo kaca jalsadani wuxuu ula jeedaa jalsaة اlistiraaxa jalsaة اlistiraaxa waxay dhacdaa fii witrin min الsalaaة maxaa yeele markuu ragcad tukado midda labaad oo u kacaayo waa witr markii ragcada saddexaad uu ka kacayo oo ila raabici u kacaayana waxa weeye waa witr waa tiro isdhaafa wey wuxuu leeyahay marka qofkii sinaada xaal uu yahay mid fadhiya oo si toosa u fadhiista fii witrin min salaatihi tirada isdhaafka ah oo salaadiisa ka mida uma markaa kadib markuu wax yar fadhiista kadib nahada istaagoo kaca qofkii sidaa sameeya faqad asaaba sunna waa qof sunnadii asiibay waay qaala xaddaanaa moxamed ibnu sabaax qaala akhbaranaa hushaym ibnu bashiir qaala akhbaranaa khaalidun ilxadaa can abi qilaabata cabdillaahi bni jarm radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi akhbaranaa malik ibn اlxuwayrit allayfi radia allaahu canh annahu ra'a annabiya sala اllahu عalayhi wasalama yusallii maalig wuxuu arkay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo tukanaya faidaa kaana fii witrin min salaatih hadduu nebigu ahaado fii witrin tiro isdhaafa dhexdeed oo min salaatihi salaadiisa ka mid ah lam yanhad ma kici jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa yastawiya ilaa uusinma qaacidan xaaluu yahay mid fadhiya ilaa fadhigiisu dhammaystirma uu si toosa u fadhiisto ma istaagi jirin calayhi salaatu wasalaam qaala alxaafidu raximah اllah wa fiihi mashruuciyatu jalsaةu اlistiraaxa xadiidkan waxaa ku sugan buu yidhi mashruuciyada jalsada la yidhaha jalsaةu اlistiraaxa wa akhada biha shaaficiyu shaafici ayaa qaatay buu yidhi wa daa'ifatun iyo koox min ahli اlxadiidi ahlulxadiidka ka mid ah xadiidkan daahirkiisa ayay qaateen oo macnaha waxay yidhahdeen jalsadaasi waa mustaxaba fi الsalaa wa can axmed riwaayataani axmedna waxaa laga wariyey laba riwaayadood can axmed riwaayataani wadakara alkhalaal khalaal wuxuu sheegay ana axmeda rajaca ila alqowli biha axmed inuu u soo noqday ila alqowli biha ay ila alqowl bijalsati اlistiraaxa axmed markii dambe wuxuu u soo noqday inuu yidhaahdo jalsat اlistiraaxa waa sunna walam yastaxibha walam yastaxibha alakar culammada badankoodna sunno yani istixbaabiya inay sunno taha umaysan arag buu yidhi waxtaja طaxaawiyu طaxaawi wuxuu xujaystay oo u xujaysanayaa inaysan sunno ahayn jalsaة اlistiraaxa bikhuluwi xadiidi abi xumaydin canhaa xadiid abi xumayd inuu ka maran yahay awgeed wuxuu yidhahday طaxaawi xadiid abi xumayd ee lagu sifeeyey salaaddii nebiga calayh الsalaaةu wasalaam ma lagu sheegin jalsaة اlistiraaxa halkaasuu u xujaystay fainahu saaqahu waa soo kaxeeyey xadiidkaas bilafdihi bilafdi faqaama walam yatawarag lafdigaas ayuu ka soo naqliyey ama uu ku wariyey xadiidka faqaama waa istaaga walam yatawarag yani jalsatu tawarug muusan fadhiisan wa akhrajahu abu daawuud ayضa kadalik abu daawuudna sidaasoo kale usoo saaray buu yihi qaala wuxuu yidhi طaxaawi falammaa takhaalafaa markay labada xadiid iskhilaafeen oo xadiid abi xumaydna aan fadhiga lagu sheegin jalsatu اlistiraaxa xadiid maalik ibn lxuwayrisna lagu sheegay labada xadiid markay iskhilaafeen ixtumila waxaa muxtamaloo suuragala an yakuuna maa facalahu waxa uu sameeyey fii xadiidi maalik ibn اlxuwayris licilatin inay cillo dartay tahay oo kaanat bihi nebiga ku sugnayd calayhi الsalaaةu wasalaam faqacada liajlihaa cilladaa darteedna uu fadhiistay idan jalsatu اlistiraaxa wuxuu ku cilaynayaa طaxaawi inaysan sunno ahayn laakiin sababtuu nebiga u fadhiistay ay tahay cillo nebiga ku sugnayd calayhi الsalaatu wasalaam laa ana dalika min sunnati الsalaa ma ahan buu yidhi arrinkaasi inay ka mid tahay sunnada salaadda uma qawaa dalik kadibna arrinkaa wuxuu ku xoojiyey طaxaawi biannahaa low kaanat maqsuudatan fadhigan wuxuu yidhi mid loo qasdaayo oo sunna hadduu ahaan lahaa la shurica lahaa dikrun maksuus waxaa loo sharciyeyn lahaa buu yidhi dikri gaara طaxaawiyaa dhahaya jalsadan hadday sunno ahaan lahayd waxaa la sharciyeyn lahaa buu yidhi dikri lala yimaada inta yar tahay jalsadaa la fadhiyo maadaama aysan dikri lahayn waxay xoojinaysaa buu yidhi inaysan sunno ahayn xaafidku wuxuu yidhi watucuqiba waa la tacqiibiyey hadalkii طaxaawi waa laga daba tegey oo waxaa lagu tacqiibiyey bianna alasla cadamu اlcila asalku waa cilo la'aan markuu yidhaha licilatin buu u fadhiistay waxaa la leeyahay asalku waa cilo la'aan wa bianna malik ibnu xuwayrid huwa raawi xadiid salluu kamaa ra'aytumuunii usallii maalik ibn alxuwayridna waa saxaabigii wariyey xadiidkii ahaa salluu kamaa ra'aytumuunii usallii faxikaayatuhu lisifaati salaati rasuuli اllaah sala allahu calayhi wasalam wuxuu maalik soo xikaayoonayo waa sifaatkii salaadda nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi faxikaayatuhu xikaayadiisa lisifaati salaati nebiy sal ly slam uu soo xikaayoonayo daakhilatun waa mid gelaysa buu yidhi taxta hada alamri amarkan amarka asalluu kamaa ra'aytumuunii usallii ayay gelaysaa xikaayada uu soo xikaayoonayo sifadii nb salaadda nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa kullin jalsatu اlistiraaxa ma sunna mase ma ahan waa mas'ala khilaafiya bayna alculamaa laakiin sida saxiixa ah waa sida ay ku tageen alimaamu shaafici wa asxaabi اlxadiid oo ah jalsaة اlistiraaxa inay tahay sunna mustaxaba hadalka طaxaawi uu xadiidka ku towjiihiyey oo ah nebiga inuu cillo darteed u fadhiistana asal ma ah alaslu waa cadamu اlcila asalku waa cilo la'aan maaligna wuxuu noo sharaxaya radia allaahu canhu sifadii iyo qaabkii nebiga u tukan jiray waaye calayhi salaatu wasalaam marka sida saxiixa ah jalsatu اlistiraaxa waa inay sunno tah waxaa kaloo jira xadiid ay u deliishadeen jalsatu اlistiraaxa inaysan sunno ahayn licilatinna uu nebigu sala allahu calayhi wasalam u fadhiisan jira waxayna arrintaa xadiid tilmaamayaa jira xadiidkaasina waxaa waaye laa tubaadiruunii biاlqiyaam wاlqucuud ha igala hormarina istaagga iyo fadhiga fa innii qad baduntu fa innii qad baduntu oo markaa daalka la godaayo lana takfiifinayo waxaa markaa lagu fasiray macnaha hilibkayga ayaa batay waa cuslaaday waay oo hilibaa i koray sidaa darteed istaagga iyo fadhiga haygala hormarina waxaa kaloo la wariyey fa innii qad baddantu oo daalka la kordhigayo la shidayo taa macnaheeduna waxaa waaye ay kabirtu waan weynaaday waay baddantu markii la yidhaahdo bimacnaa kabirtu waan weynaaday maadaama aan weynaado waa cuslaaday marka haddii aan istaagaayo iyo haddii aan fadhiisanayaba ha iga hormarina iga dambeeya maxaa yeele adinku waa fudud yihiin oo waxaa laga yaabaa intaan aniga fadhiisanaayo ama aan istaagaayo inaad iga hormartaan taana waxay dhalaysaa ama ka dhalanaya imaamkii in laga hormaro xadiidku waa xadiid saxiixa laakiin xadiidka si caamuu nebigu u hadlayay sala allahu alay slam kama hadal jalsatu listiraaxa ee wuxuu ka hadlay guud ahaan kudayashada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy waan cuslaadaye haddii aan fadhiistay iyo haddaan istaagayaba yaan layga hormarin ma waxaa ka dhalanaysa jalsatulistiraaxa yaan la fadhiisan ama jalsatulistiraaxaan fadhiisanayaa waan cuslaado awgeed ma laga fahmaayo xadiidka daliilna uma aha xadiidka daliil uma aha calaa kullin jalsatulistiraaxa waa sunna baabun kayfa yactamidu cala alardi wuxuu baabu yahay sidee arlada uu cuskanayaa iidaa qaama min alrakcati hadduu ragcada ka istaago xadadanaa mucalla ibnu asad qaala xadadanaa whayb ibnu khaalid can ayuub can abi khilaabata qaala wuxuu yidhi jaaءanaa maalik ibn اlxuwayrid fasallaa bina fii masjidina haada masaajidkeenna ayuu nagu dujiye buy faqaala wuxuu yidhi innii la usallii bikum wamaa uriidu الsalaata walaakin uriidu an uriyakum laakiin waxaan doonayaa inaan idin tusiyo kayfa ra'aytu nabiya salى اllahu عalيه wasalama yusallii sida nebigu u tukan jiray calayhi الsalaatu wasalaam sidaa nebiga arkay calayh salatu slam isagoo u tukanaaya qaala ayuub ayuub wuxuu yidhi faqultu liabi qilaabata abuu qilaaban waxaan ku yidhi wa kayfa kaanat salaatuh salaadda maalik siday ahayd qaala wuxuu yidhi abuu qilaaba midla salaati shaykhinaa haadaa yacnii camr ibni salama shiikheennan haada kan ah salaaddiisoo kale ayay ahayd shiikha uu sheegayna waa camr ibni salama qaala ayuub wa kaana daalika shaykhu shaykhaasi wuxuu ahaa yutimu rukuuca mid rukuucda dhammaystira waidaa rafaca ra'sahu can isajdati ahaaniya haddii sujuudda labaad uu madaxiisa kor uga soo qaado jalasa waa fadhiisan jiray waactamada cala alardi kadibna wuxuu cuskan jiray dhulka uma qaama markaa kadibna waa istaagi jiray xadiidku wuxuu daliil u yahay alictimaadu cala alardi cinda alqiyaami ila arakca ragcadaasi ragcada ay doonto ha noqoto markii la istaagayo ragcaba loo istaagayo in dhulka la cuskado dhulkaa la cuskanayana macnaheedu ma ahan dacfi mana ahan da iyo culays ma ah laakiin waa sunna inuu qofka dhulka cuskado markuu istaagayo ahlulcilmiga qaar ka mid ah waxay qabaan inaanan dhulka la cuskanayn ilaa qofka inuu culus yahay oo markaa uusan kici karin ilaa inuu dhulka cuskado mooyaane oo waxay leeyihiin jilbihiisa uu ictimaadayaa siduu jilbaha u ictimaadayaa waxay yidhahdeen calaa calihiisuu jilbaha saarayaa markaasuu istaagayaa asagoon dhulka gacmaha dhigin asagoon dhulka gacmaha dhigin oon gacmihiisa aan cuskan ayuu istaagayaa bay yidhahdeen xadiidkani waa raddun calayhim qoladaasuu raddi ku yahay wuxuuna tusinayaa alictimaad cala alard alimaamu albukhaari raximahullah asagana madhabkaasuu qabaa oo ah in gacmaha la cuskado oo dhulka la cuskado markii loo istaagaya ragcada markii gacmaha la cuskanayo ma ayagoo fidsanaa la cuskanayaa mase waa la laabaya culammadu way isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen gacmahoo fidsanaa la cuskanayaa qaarna waxay yidhaahdeen maya gacmaha waa la laabaya oo sida qof wax cajiimayoo kale gacmihiisa sidau u laabo ayaa loo laabaya marka waxaa cajiimaya gacmaha faraha waa la laabaa soo maa sidaas qof wax cajiimayoo kalea faraha loo laabaya waxaana jira xadiid ku soo arooray oo xadiidulcajni la yidhaahdo xadiidulcajni baa loo yaqaanaa waa xadiid ka hadlaya in sida qof wax cajiimayoo kale gacmaha loo cuskado sidaa lagu istaago ahlulcilmiga qaar ka mida waxay yidhahdeen xadiidku waa daciif qaarna way difaaceen alimaamu alalbani raximah ullah waa difaacay xadiidka wuxuuna sheegay inuu yahay xadiid xasana wuxuu sheegay xadiidku inuu yahay xadiid xasana marka gacmaha waa la cuskanayaa ayadoo markaa sida qof wax cajiimayoo kale uu u laabaya gacmaha markaa kadib uunu istaagayaa uma qaama xadiidulcajni halkan kuma sheegi karo bukhaari raximah ullah sababtoo xadiid marba haddii la isku haysto sixadiisa iyo dacfigiisa waan soo marnayo bukhaari shuruuddiisu waa adagta sidaa darteed xadiidkaasi ma ahan mid meeshaan uu ku sheegi karo baabun yukabiru wa huwa yanhadu min asajdatayni wuxuu baabu yahay buu yidhi yukabiru waa takbiirsanaya wa huwa yanhadu walxaal huwa yanhadu asiga uu istaagayo min asajdatayni labada sj labada sujuud uu ka istaagaayo waa markuu ragcada uu istaagayo wa kaana ibnu zubayr ibnu zubayr wuxuu ahaa yukabiru mid istakbiirsada fii kulli na fii nahdatihi yacnii kiciddiisa mar alla markuu kacaayo allaahu akbar buu dhihi jiray qaala xaddaanaa yaxya ibnu saalix qaala xaddaanaa fulayx ibnu ibnu sulaymaan can saciid ibni alxaaris qaala sallaa lanaa abuu saciidin fajahara biاtakbiir abuu saciid ayaanu dujiyey buu yidhi wuxuuna la jahra takbiirta xiina rafaca ra'sahu min asujuudi markuu sujuudda madaxiisa ka soo qaaday wa xiina sajada iyo markuu sujuuday wa xiina rafaca iyo markuu sujuudda ka soo kacay wa xiina qaama iyo markuu istaagay min aragcatayni labada ragca uu ka soo istaagay waa takbiirsanayay wa qaala wuxuu yidhi abuu saciid haakadaa ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam sidaasaan arkay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam asigoo u tukanaya qaala alxaafid raximah اllah dahaba akharu اlculamaaءi ilaa ana almusallii yashracu fi اtakbiir culummada badankood waxay ku tageen buu yidhi ilaa ana almusallii qofka tukanaaya yashracu fi اtakbiiri takbiirta ayuu guda gelayaa ow hayrihi ama takbiirta kayrkeed ayuu guda gelayaa cinda ibtidaa'i اlkhafdi aw irafci mar walbuu bilaabaayo inuu hoos u dago iyo mar walba uu istaagayaba oo kor aadayaba waa takbiirsanayaa ama takbiir kayrkeed takbiir kayrkeed waxaa waaya sida samica allahu liman xamida markii rukuucda laga soo kacayo calaa kulli mar walbuu hoos u foorarsanayo iyo mar walbuu kor u soo kacaayo waa takbiirsanaya takbiirtaasina waxay bilaabaysaa buu yidhi cinda ibtidaa'i اlkhafd waa markii la bilaabaayo markuu foo foorarsiga uu bilaabaayo ama markuu soo istaagidda bilaabayo qaala xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd qaala xadaanaa khaylaan ibnu jariir can muطarifin qaala wuxuu yidhi sallaytu ana wa cimraan salaatan khalfa cali bni abi aalib aniga iyo cimraan waxaan tukannay buu yidhi salaad cali bni abi aalib gadaashiisaan ku tukannay fa kaana cali wuxuu ahaa radia allaahu canh idaa sajada hadduu sujuudo kabara waa takbiirsan jiray wa idaa rafaca kabara hadduu kor u soo kacana waa takbiirsan jiray wa idaa nahada min aragcatayni hadduu labada ragca ka soo istaagayana kabara waa takbiirsan jiray falammaa sallama markii uu salaamo noqsaday cali radia allaahu canh akhada cimraanu biyadii cimraan ibnu xusayn ayaa gacantayda qabtay fa qaala wuxuu yidhi cimraan laqad sallaa binaa haadaa kani wuxuuna dujiyey midkuu ishaaraya waa cali radia allaahu canh ninkan wuxuuna dujiyey buu yidhi salaata muxamedin sala allahu calayhi wasalam salaaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ow qaala ama wuxuu yidhi laqad dakaranii haada kani wuxuu i xasuusiyey salaata muxamedin sala allahu calayhi wasalam baabu sunnati اljuluusi fi اtashahud wuxuu baab yahay sunnada fadhiga fi tashahudi tashahudka dhexdiisa fadhiga la fadhiisanaya ayuu sun ayuu baab u yahay inay sunno tahay ayuu baab u yahay wa kaanat umu dardaa umu dardaa assuqraa laba umu dardaa baa jirta alkubraa iyo asuqraa alkubraa waa saxaabiya asuqraana waa taabiciya middaa marka waa asuqraa waa midda taabiciyada wey wa kaanad umu dardaa umu dardaa waxay ahayd tajlisu fii salaatihaa salaadeeda dhexdeed mid fadhiisata jilsata arajuli ninka siduu u fadhiistoo kale ayay u fadhiisan jirta wa kaanad waxayna ahayd umu dardaa faqiihatan mid faqiihada ayay ahayd faqiihad bay ahaydoo fiqiga way taqiineen radia allaahu canha fiqigeedana waxyaabaha ku tusinaya waxaa ka mid ah jilsadaas iyo qaabkaas ay u fadhiisatay oo ay ka raacday cumuumkii adilada ku soo aroortay mas'alada qaala xadadanaa cabdullaahi bnu maslama can maalik can cabdiraxmaan ibn اlqaasim can cabdillaahi bni cabdillaah annahu akhbarahu anahu kaana annahu kaana yaraa cabdullaahi bni cumar wuxuu arki jiray cabdullahi bni cumar oo yatarabbacu fi salaa salaadda dhexdeeda tarabuci jiray jalsadiisa jalsatu tarabuc ayuu u fadhiisan jiray tarabuca waa la yaqaanaa waa midka lugaha la isdhaafsanayo qofka salka uu dhulka dhigayo waana jalsaadka inta badan ay dadku u fadhiistaan culammada qaarna ay yidhaahdaan waa jalso ku fiican inay dalabatulcilmiga u fadhiistaan markay kitaabada akhrinayaan ama ay wax baranayaan jalsatu tarabuc jalso fiican waa ibnu cumar marka wuxuu arki jiray buu yidhi cabdullahi bni cumar oo yatarabacu fi salaati salaadda dhexdeed jalsatu tarabuc u fadhiisan jiray idaa jalasa markii uu fadhiisanayo fa facaltuhu waan sameeyey buu yidhi anigana waan ku dayda buu yidhi cabdullahi bni cumar oo samaynaya markaan arka anna fadhiistay buu yidhi wa ana yowma-idin aniguna maalinka xadiidu sinni waxaan ahaa nin da'yar waan yaraa fanahaanii cabdullaahi bni cumar cabdullahi bni cumar arrinkii waa iga reebay wa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi inamaa sunnatu salaati salaadda sunnadeeda waxaa weeye an tansiba rijlaka alyumnaa waa inaad lugtaada midig aad taagto wa tahniya alyusraa bidixdana aad laabto fa qultu waxaan idhi innaka tafcalu daalik adigaa sidaa samaynaya cabdullaahiyo adaan kaa arkay aniga fa qaala wuxuu yidhi inna rijlaya aniga labadayda lugood laa taxmilaanii ma i qaadayaan buu yidhi labadayda lugood ima qaadayaan macnaha cillo ayuu ka sheeganaya markaa xagga luga ah idan qofka haddii cillo uu sheeganaayo way u bannaan taha marka inuu tarabuc u fadhiisto laakiin sunnadii nebiga ma ahan sala allahu calayh wasalam waxaana qofkaasi ay ugu bannaan taha waa lilxaaja waa sida cabdullahi bni cumar ugu bannaaneed radia allaahu canhu cabdullaahi markii lagu dayday ou arkay ninkan dhallinyarada inuu asiga ku dayanaayo illa cabdullahi waa saxaabi jaliil oo caalima wuxuu is yidhi marka ninkan ku daya shiikhan iyo caalimkan qaabkaa u fadhiisanaya inta markuu arkay cabdullahi in arrintan looga dayday kama aamus maxaa yeele inuu ka aamusaay qaladay noqon lahayd sababtoo asiga cudurdaar buu leeyahay laakiin qofka ku dayanaayo wax cudurdaara ma lehe wuxuu u maleeyaa inay sidaa sharci tahay markuu cabdullaahi salaadda ka baxuu ku jeesto wuxuu yidhahdaa maya saan ha u fadhiisanin salaadda dhexdeed wuxuu markaa asiga xujaysanayou sheego wuxuu yidhi adaa u fadhiisanayay adiga ayaa sidaa u fadhiisanayay markaasuu wuxuu yidhahdaa aniga labadeeda lugoodaan iqaadayn buu yidhi macnaha kuma fadhiisan kara waay inna rijlaya laa taxmilaani halkaa waxaa laga qaadanayaa qofku haddii uu yahay qof lagu dayanaayo inuu mar walba ku dadaalo itibaacu sunna qof walbaa looga baahan yaha laakiin haddana qofka dadku ay fiirsanayaan waa min baabin awlaa maxaa yeele haddii si sharciga khilaafsan uu ula yimaado ama uu tasaahulo waxyaabaha qaar ama uu sharciga khilaafo mukhaalafadaas uu sameeya dadka qaar waxaa laga yaaba inay diin u maleeyaan ay uga daydaan mukhaalafadii ayagoo isdhahaya waxa uu la imaanaya sharcigaa waafaqsan haddii uu arka khata noocaasoo kalena waa inuu baraarujiyo ama asiga uu cudurdaar leeyahay cidaan cudurdaar lahaynna marka ay ku dayanayso waa inuu yidhahdo maya aniga cudurdaar baan leeyahay laakiin adiga sidaan sharci maa inaad samayso waa sida cabdullaahi sameeye radia allahu canhu qaala xadadanaa yaxya ibnu bukayr qaala xadadanaa leyt can khaalidin can saciid can muxamed ibni camr ibni xalxala can mحamed بn cmr بn cطاء وxadaثna الleyث can يزيid بn abi xabيib ويزيid بn mحamed can mحamed بn cmr بn xalxlة can mحamed بn cmr بn cطاء أnahu kana jaalisا mحamed cmr بn cطاء wuxuu ahaa mid fadhiya maca nafri min asxaabi الnabiy salى الlahu عalيه wasalam koox macooda saxaabada nebiga ka mida fadakarnaa waxaan sheegnay salaata الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam faqaala abu xumaydin الsaacidi abuu xumayd baa wuxuu yidhi ana kuntu axfadukum anaa idinkugu xifdi badan lisalaati rasuuli اllaahi salى اllah alay slam ra'aytuhu nebiga waxaan arkay idaa kabara hadduu takbiirsado jacala yadayhi labadiisa gacmood wuxuu yeelayay xidaa'a mankibayhi ku-aadanka labadiisa garab wa idaa rakaca hadduu rukuucana amkana yadayhi labadiisa gacmood wuxuu makaninayay min rukbatayhi labadiisa jilbood uma hasara dahrah kadibna dhabarkiisa ayuu laabaayey fa idaa rafaca ra'sahu hadduu madaxiisa kor u soo qaado istawaa waa istaagayo waa sinaanaya xataa yacuuda kullu faqaarin alfaqaar waa soo marno waa cidaamu dahri waa lafaha dhabarka we ilaa laf walba ay u noqoto makaanahu meeshiisa fa idaa sajada hadduu sujuudo wadaca yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhigaya hayra muftarishin walaa qaabidihimaa xaaluusan ahayn mid goglanaya iyo mid laabaya oo isku soo dumaya wastaqbala biatraafi asaabici rijlayhi wuxuuna la qaabilay labadiisa lugood farahooda foodooda wuxuu la qaabilay alqiblata qiblada faidaa jalasa fii ragcatayni hadduu labada ragcad dhexdooda fadhiisanayo jalasa calaa rijli lyusraa lugtiisa bidix ayuu ku fadhiisanayay wa nasaba alyumna midigtana waa taagay wa idaa jalasa fii ragcati alaakhira ragcada dambe hadduu fadhiisanayona qadama rijlahu lyusraa lugtiisa bidix ayuu soo hormarinayay midda midigu ka soo hoos bixinaya wa nasaba alukhraa midda kalena waa taagayo waa midigti wa qacada calaa maqcadatihi salkiisuuna ku fadhiisanaya calayhi salaatu wasalaam jalsadan maxaa la yidhahdaa jalsatu tawarug buluuqulmaraamkan ku soo marnay xadiidkan wa samica leytu leyt wuxuu maqlay yaziid ibni abi xabiib wa yaziid min muxamed wa yaziidu yaziidna wuxuu ka maqlay min muxamed ibni xalxala wa bnu xalxalata ibni xalxalana wuxuu ka maqlay min ibni cataa moxamed ibni camr ibni cataa buu ka maqlay yacni qaarkood qaarka kale way ka maqleen way qaala abuu saalixin abuu saalix wuxuu yidhi can illeyt kullu faqaarin wa qaala ibnu mubaarak ibnu mubaarak wuxuu yidhi can yaxya ibni ayuub qaala wuxuu yidhi xadaanii yaziid bn abi xabiib ana muxamed ibna camrin xadaثa kullu faqaarin lafdigaasuu wariyey kullu faqaar macnaha waa laf walba oo ka mida lafaha dhabarka ahar umi dardaa radia allahu canha wuxuu deliil u yahay in sunnada fadhiga ee fi salaa ay caam tahay bayna arijaali waالnisaa rag iyo dumar farqi kalama laha alimaamu albukhaari raximah اllah wuxuu aharkaa u keenay aharku kalaam saxaabi maaha xadiid nebina ma ahan calayhi salaatu wasalaam laakiin waa ficil ay samaysay gabarh taabiciyada oo caalimada wuxuuna u sheegay bay yidhahdeen culummadu waa liltaqwiya laa lilistidlaal inuu ku xoojiyo adilada baabka ayuu ugu talagalay ee ma ahan inuu hadalkeeda ama ficilkeeda deliishanayo wuxuuna ka rabaa bukhaari raximahullah fadhigaas nebiga laga soo naqliyey sala allahu calayhi wasalam inuu caam yahay oo rag iyo dumar aysan ku kala duwanayn maxaa yeele fuqahada qaara waxay qabaan inaysan dumarku u fadhiisanaynin sida ragga ay u fadhiistaan fi salaa fahamkaas ama qowlkaasina waa qowl marjuuxa wa maxaa yeele asalka cibaadada ama asalka sharciga waa mid rag iyo dumar ay ku siman yihiin haddii la kala soocayo maxaa lagu kala soocayaa bidaliila lagu kala soocayaa minbidaliil min alkitaab wasunna haddii aysan jirin deliil kala farqinaya alaslu waa inay ku si u siman yihiin cibaadadaas waana siday u fahamtay umu dardaa radia allaahu canha oo salaada dhexdeed waxay fadhiisan jirtay jilsat arijaal jilsa waa bikasri ljiim oo waa masdaru hay-a macnaha waa qaab fariisi wa fadhi ma ahe waa qaab fariisi jilsat jilsat arajuli bimacnaa sida ninka u fadhiisto ayay u fadhiisan jirtay salaada dhexdeed oo iftiraashay la imaan jirtay meeshii tawarug looga baahan yahana tawarugay la imaan jirta maxaa yeelay sifatu salaati nebi sal ly slam waa caam oo waxaa la rabaa rag iyo dumarba inay nebiga ku daydaan salluu kamaa ra'aytumuunii usallii amarkaasi ma ragguu gaar ku yahay mase rag iyo dumarba amarku waa ku wajahan yahay amarku rag iyo dumarba waa ku wajahan yahay ilaa wixii deliilku kala sooca mooyaane wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin